waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali dowladda federaalka ayaa waxa ay xusuusinaysaa qoysaska iyagu ku dhibaatoobay musiibooyinka dababka in lacag afar boqola oo dheeraada in qoysaskaasi caruurtooda la siin doono lacagtaas oo la yidhaahdo lacagta dadka ku dhibaatoobay musiibooyinka dababka oo dowladda federaalku ay bixinayso lacagtan ayaa ilmo kasta oo ka yar lix iyo toban sano uu xaq u leeyahay inuu helo isaga oo ilmo kasta ay u soo dhacayso maantanimada isniinta ah wasiirka ka hortagga musiibooyinka dever litbrod ayaa isagu waxa uu yidhi gacansiintan dhaqaale waxa ay ka dhigan tahay in lagu hubsado dadka iyagu dhibaatadu ay ka soo gaadhay ee baahida degdega ah qaba in ay gacan degdega helaan tirada dadka ku dhintay musiibooyinka dababka ee new south wales ayaa haatan waxay gaadheen labaatan iyo kow qof kadib markii uu isbitaalka ku dhintay nin isagu da ahaa oo muddo isbitaalkaasi ku jiray siddeetan iyo afar jirkan oo laga qaaday gurigiisa markii dhibaatadaasi ay soo gaadhay oo ku yaala combago ayaa waxaa loo qaaday isbitaalka south east regional hosbital oo isagu markaana kadib markii uu gubtay ninkaasi sanadka aanu ku jirno habeenkii uu bilowga ahaa kadib ninkaasi waxaa loo sii qaaday isbitaalka kaleete ee layidhaahdo concord hosbital oo sydney ku yaala halkaasoo uu ku dhintay arooryadii sabtida ahayd saacadihii ugu horreeyey dababkan ayaa waxay gubeen in ka badan shan milyan oo higtar oo dhulala iyagoo wax ka badan laba kun iyo hal boqol oo gurina burburiyey tan iyo laga soo bilaabo dababku markii ay bilowdeen bishii oktoobar sannadkiina dhaafay xisbiga laybarka ayaa soo dhoweeyeen dowladda federaalka lacag ay ku baaqday in ay ku taageerayso waaxda dalxiiska dowladda federaalka ayaa waxay ku dhawaaqday lacag gaadhaysa toddobaatan iyo lix milyan oo ay ugu tala gashay in lagu kaabo dhibaatooyinka ka soo gaadhay waaxda dalxiiska lacagtan ayaa labaatan ka mida waxaa lagu kharash garayn doonaa wanaajinta xayisiinta gudaha ee la xayisiinayo tamashlaynta iyo dalxiiska gudaha halka labaatan iyo shan milyan oo kaleetana lagu xayisiinayo arrimaha dalxiiska ee caalamiga ah ee waddanka australia keenaya dad kaleete oo dibadda ka yimaada dowladdu waxay tidhi lacagahani waxay tahay ujeeddadoodu in shaqada dhinacyadaasi la sii hayo oo ay sii socoto si halkaasi dad dalxiisayaala ay u yimaadaan xubinka baarlamaanka ee leybarka ah haweeneyda layidhaahdo amanda rishworth ayaa waxay tidhi mucaaradku waxa ay taageerayaan tallaabo kasta oo markaana keenaysa dhaqaalaha australia in uu xoog yeesho oo uu soo kabto iyadoo hadlaysana waxay tidhi I think anything that gets the message out urgently uh, that uh, Australia is open.
waxaan rumaysnahay shay kasta oo dhambaalka si degdega wax u gaadhsiinaya ujeeddadiisuna ay tahay inuu tuso australia inay shaqo u furan tahay aana doonayno inaan dad ku aragna halkan yimaada aynan weliba aamin tahay halkan in la yimaado arrintaasi bay tidhi inay muhim tahay ayaannu sheegaynaa balse waxa ay tiri waxaannu fiirinaynaa si ka fiirsi leh natiijooyinka ay keento lacagahani waxaanan doonaynaa in arrintaasi aanu u aragno si muuqata hogaamiyaalka caalamka ee ku shiraya baarliin ayaa waxa ay ku ballanqaadeen inay soo gabagabaynayaan faragelinta shisheeye ee gacmaha kula jira dagaalka waddanka liibiya iyaga oo sheegay inay weliba sidoo kalena taageerayaan xayiraadda hubka ee saaran waddanka liibiya madaxweyneyaalka ruushka turkiga iyo faransiiska iyo sidoo kale hogaamiyaha waddanka jarmalka oo jarmalka lafahantiisu shirka uu ka socdo ayaa ka mid a hogaamiyaalka ku shiraya baarliin iyagoo la doonayo ayna qorsheynayaan inay isla gaarhaan qorshe ay ku istaajinayaan faragelinta dagaalka waddankaasi liibiya hadday tahay dhanka hubka oo dadka hubka ku taageera iyo hadday tahay ciidanba iyo hadday tahay dadka dhaqaalahaba ku taageera balse wadaxaajoodkan ayaa waxa uu ku fashilmay in uu soo saaro amaba lagu gaadho xabad istaajin joogta ah ama sidoo kaleete la isku wada hadalsiiyo dhinacyada iyagu dagaalkaasi isku haya oo uu ka mid yahay ninka ciidanka wata ee jabhadayntaasi haatan ku xoogan ee la yidhaahdo khaliifa khaftar iyo sidoo kaleete eh, maamulka tribali ka jira ee qaramada midoobay ay taageersan tahay ee uu ka yahay hogaamiyaha faiz al siraaj hogaamiyaha jarmal haweeneyda angela merkel ayaa waxa ay iyadu sheegtay in horumar laga gaadhay wadahadalkan waxayna tiri Wir haben heute Nacht We've had very intensive and serious negotiations here in Berlin, and in doing so, we've contributed to a waxaanu new halkan political ku qaadanay approach.
baarliin wadaxaajood dhaba oo xoog leh sidaa daraaddeed waxa aanu ka qayb qaadannay inaan raacno jid siyaasadeed oo cusub iyo hor u socod ku saabsan dhanka siyaasadda taasoo aan rajo ugu abuurayno dadka liibiya iyo rajo kaleete oo ku saabsan dagaalka liibiya in uu istaago liibiya ayaa waxaa dagaalku uu ka qarxay sanadii labada kun iyo koob iyo tobanka iyadoo halkaasi dowladdii ka talinaysay ay soo weerareen mucaaradadii markaasi nato ay taageeri jirtay oo halkaasi ugu dambeyntii ay ku dileen hogaamiyihii liibiya mucamar al kadaafi dagaaladan ayaa waxay dileen in ka badan laba boqol iyo siddeetan qof oo rayida iyo laba kun oo dagaalyahano oo iyagu markaasi ka soo horjeeday dowladdii kadaafi iyadoo ay bara kiciyeen kumanaan kaleete ilaa iyo haatanna xabad istaajinta la gaaray janawari labayo tobankeedii ay tahay mid aad daciif u ah
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali